waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
guddoomiyihii hore ee jaaliyadda soomaalida ee gobolka queensland faysal salaad ayaa ku guulaystay inuu noqdo guddoomiyaha jaaliyadda afrikaanka ee isla gobolkaasi faysal salaad ayaan weydiiyey inta uu xilka u hayay jaaliyadda soomaalida waxyaalihii u qabsoomay waxaana u yidhi walaal xasan waa mahadsan tahay soomaalida waxaan guddoonka ahaa muddo adi afar sano ah waktigii aniga aan joogay waxyaalo kala duwan ayaa inoo qabsoomay oo ka mid ahayd in maxay ahaatoy midda koowaad horta dadkii midnimadooda in la isku wado ummadda soomaaliyeed la isu keeno sidoo kaleetana lala engage gareeyo ama qeyb laga noqdo bulshada kala duwan ee qeybaha aan ka nahay waddanka aan ku noolnahay instituutionadiisa iyo sistamyada ka jiro marka waxaa isleeyahay waktigii aan xilka joogay wax badan oo soomaalida ku faanaysay ayaa inoo qabsoomay wax allah wixii aan kari karnayna waktigaa iyada ah waan qabanay tusaale ahaan waxaan xoogga saari jirnay in dhallinyarada yaryar aan si fiican ula engage garayno xagga maaragtay sportskoo kalena aan ku encourage garayno kuwa xabsiyada ku jirana aan hubinno in xabsiyada lagu booqdo si markay ugu soo baxaan xiriir fiican annagoo leh ay xabsi ugu soo baxaan oo taa iyada ahna ay noo suurtageliso in aan bulshadii ku soo darno oon qayb ka wada noqonno waxyaalaha kale oo walaal aan samayn jirnay waxaa ka mid ah in qof soomaali ah oo magaalada jooga oo baahi qabta uusan waynin baahidaa ciddi ka caawin lahayd xafiis ayaan furnay oo mar walba dadka diyaar u ahaa anytimena la soo wici karay marka sida jaalidaha kale waxaan isleeyahay waxaan kaga yara duuneyn wax yar oo maaragtay service delivery ayaan samayn jirnay tusaale ahaan waktigii covidka markuu dhacay waxaan la shaqaynaynay wasaaradda caafimaadka iyo iyo maxay ahaytoy dhakhaatiir iyaga iskood private ah si aan u xaqiijino communityga inay helaan informationadii iyo mawduucii waxyaalihii ay u baahnaayeen taasoo markii dambena aan noqonay multicultural communityga dadkii markaa ugu vaccine qaadashada badnaa oo oo sharciga si fiican u ilaaliyey marka walaal shaqada aan qabanay kuma soo koobi kara hadal laakiin waxaan isleeyahay inta karaanka naga aheyd waan waan u dadaalnay soomaalida halkaan joogto waa gartay marka xilkii jaaliyadda soomaalida aada u haysay ma waxaad ka tagtay markii xilkan cusub lagu doortay mise intaadan xilkaanba qaban
may wax isquseeye ma aha xilka soomaalida aan u hayay constitution aan leenahay qofkii oo jaaliyadda soomaalida madax ka noqonayo waa in uusan soo noqon laba jeer ka badan oo afar sano haddii uu rabo inuu soo noqdana waa inuu doorasho galaa marka maadaama ani afar sano aan communityga joogay waxaan dareemay intii aan awooday in aan aan maaragtay karaankayga ahayd aan dadkayga wakti geliyey marka waxay ila qurux badnaatay in aan fursad siiyo dad kaloo ani iga firfircoon oo inala shaqayn jiray oo dhalinyarada ka mid ahaa tiimka ah taasoon rabay in in maxay ahaytoy meesha ay noqoto jaaliyadda ay noqoto jaaliyad dadka ay yimaadaan wakti yar oo kooban wax allaha wixii ay kari karaanna ay sameeyaan waktigaas kooban gudahooda qof kalena jaaniska siiyo si sidii oo kaleeta in ay u dhacda marka isma aysan qusayn markii aan jaaliyadda ka tagay kadib ayaan afrikaanka doorashadooda gala waa gartay marka xilkan jaaliyadda afrikaankaa ee hadda aada u tartantay maxaad is leedahay sababtu waa tahay lagugu doortay adiga waxaan isleeyahay sababta ugu weyn oo hadda laigu doortay waxa markii aan soomaalida joogay waxaan ahaa figar ku dhex jiro multicultural community-ga weji ahaanna aada looga dhex yaqaano marka shaqadii aan la qaban jiray iyo dhexgalkii aan ku dhex jiray iyo dee afar sano wakti yar ma aha khibradii aan arrimaha bulshada aan ku dhex lahaa iyada oo la xiirinayo ayay ila tahay in la ii doortay iyo micnaha experiencega markaa iyada aan miiska keenay dabcan iyo waxyaalaha aan u sheegay inaan iyaga u qaban doono haddii ay jaaniska siiyaan marka waxaan isleeyahay experiencigaas oo la duubay ayaa sababtay in la ii aamino iyo wada shaqayntii aan la lahaa dadka afrikaanka ah oo annagaba aan qaybta ka nahay waa garta marka ma la yaqaanaa inta jaaliyadda afrikaanka ee queensland ay la eg tahay maxayse yihiin arrimaha ugu waaweyn ee aad isleedahay diiradda waad saari doontaa jaaliyadda afrikaanka ee gobolka ku nool waa jaaliyad aada u ballaaran waxaabaan ha u malaynayaa gobollada ugu afrikaanka badan australia ilaa waxaa lagu qiyaasaa boqol boqol kun siddeetan kun ilaa boqol kun inta u dhexayso oo oo dad ah dadka intiisa ugu badanna waxay joogaan magaalada brisbane sidoo kalena townsvilla iyo kenis iyo gobolka geesihiisa kala duwan way joogaan marka waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu badan oon kusoo kordhin doono hay-addan waxa weeye kow in dadka afrikaanka maadaamaan nahay number aada u badan tiraam aan helno midda labaad in arrimaha dhalinyarada aan wax badan aan ka qabanno midda saddexaad oon isleeyahay aada xoogga saartid in aan helno santaro sustainable ah hadda hay-adda waxay haysataa jaaliyadda waxay leedahay in ka badan saddex santar waaweyn oo arrimaha youthka ka shaqeyso marka in aan ballaarino santarada si dadkii engagementka fiican loola yeesho in aan xaqiijino programyada lagu caawinayo dhalinyarada in si fiican loo fandhigareeyo lana ballaariyo waxaa kaleetoon xooga saaraynaa in aan la shaqeyno sistamka waddanka jiro oo kala duwan si uu u fidgareeyo ama u aan u hubinno in uu la kulmayo baahida dadka afrikaanka ah shaqada waa bilow laakiin waxaan isleenahay sida ugu sharafta badan ee maaragtay ugu dadaalka badan inaan u shaqeyn doono tiimkayga iyo aniguba marka intaa ayaan isleenahay markii shaqada aan si fiican u bilaawno ayaan su-aalahan aan ka jawaabi doonaa hadduu alla idmo waa garta marka afrika dabcan waa qaarad ballaaran oo ay degan yihiin bulshooyin kala afa kala dhaqana kala diina xataa kuwa dalkan yimaada qaar ay u yimaadaan iyagoo xirfadle ah qaar qaxooti yihiin qaar ardaynimo u yimaadaan marka sidee isugu haynaysaan baahiyahooda kala duwan markaas walaal jaaliyadda structure ayay leedahay waxaan isleeyahay gruub kasta hadda tusaale ahaan tiimka aniga la shaqaynayo africa waddan kasta ugu badnaan dadka ugu badan qayb bay ka yihiin waxaan leenahay committeeyo gooni ah kuwa maaragtay xagga academiga focus garayn doono kuwa arrimaha bulshada gooni u focus garayn doono marka waxaan isleenahay dadka si fiican ayaan ula engage garayn doonaa waana ognahay in africa ay tahay waddan ballaaran kala dhaqan duwan kala diin duwan laakiin muhiimadda aan xoogga saarayna waxaa waaye in afrikaanka si isla eg oo oo duumi ah in qofkii annaga noo soo baahdo wax allaha wixii karaankeeda oo jaaliyadda qaban karta uu qof kale ugu baahna waa garta waxaa is leeyahay waxaa ka dhaxayn kara matalan cunsuriyado kale oo dadka afrikaankaa si gaara mararka qaarkood ay uga cawdaan arrintaasu dhib jira ma tahay oo aad is leedahay waxbaad u baahantay ina wax ka qabataan arrintaas dhib jiro waaye waa way way jirtaa qorshe ayaana nooga nooga dejisan in aan la shaqayno all stakeholderska ama dadka ay qusayso arrimaha iyada ah systemka baarlamaankana aan ka xaqiijino bolisiyada ama xeerarka arrimaha lagu arrimaha lagu xalinayo in ay noqdaan kuwo la kulmayo baahida dadka madowga ah difaacayana dadqabkooda iyo iyo maxay ahayd tooy horumarkooda intaba waa garta faysalo ugu dambeynta marka intii hadda xilka jaaliyadda soomaalida aad haysay maxaad ka baratay intaad xilkaas haysay aada is leedahay waad la wadaagi kartaa madaxda ama jaaliyadaha kale ee dalka australia intaan soomaalida aan joogay wax badan oo badan oo badan ayaan bartay dhalinyarada marka la hadlaayo la hadlayo inta badan waxaan u sheegaa muddo shan sano oon jaamacadda joogay waxaa iiga qiimo badneed afar sano oon soomaalida u shaqaynayay maalin walba cashir gooni ayaan baran jiray hal iyo laba haddii aan idhaahdo soomaali waa dadka ugu sharafta badan oo loo shaqeeyo at the same time waa inaad ogaatid inay muhiim tahay dadka dareenkooda iyo isku hayntooda in la fahmo la akristo si ay kugu suurta gasho inaad community xoogan aada hogaamisid waa inaad baratid sida loo samro waa inaad baratid sida loo dhoorsanaado waa inaana midda ugu muhiimsan aada xaqiijisid dadkaa baahida ay leeyihiin oo adi lagugu imaanayo in si fiican oo taxadirsan oo informationkoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadooda adigoo ilaalinaysid anu aad maaragtay u caawisid haddii hooyo soomaaliyeed ay kuu timaado oo informationka ay kuu sheegtay oo somehow uu kaa baxo den qofkaas maadan caawinin dhibaata kusoo kordhisin marka waxyaalahan ugu bartay waxay ka mid ahayd in maxay ahayd hoy aan noqdo qof sir ilaalin karo in aan noqdo qof dadkiisa sida ay dareemayaan dareemi karo in aan samirka iyo dulqaadka aan ku barto in aan yeesho saaxiibo aan hadda aan noqonnay lifetime friendship lifetime saaxiibtinimo aan dad aan saaxiibo isku fog aan noqonnay marka faa'iidada shaqada meesha taalla waa shaqo aada u badan laakiin faa'iidada laga faa'iidaya waxay tahay si fiican ayuu qofku ugu dhismayaa wax badanna wuu ka baranayaa and of course wax badanna maaragta tuu taraya waxaa kale oon dhihi lahaa jaalidaha soomaaliyeed dadka madaxda ka ah waxaa qurux badan oo qurux badan markii lagu aamino oo xil laguu dhiibo ina kow dadkaasi fiican loogu adeego midda labaadna waxaa weeye in ummadda la hortaagnaado muddo dheer wax qurux badan ma aha had iyo jeer waxaa fiican in tiim culus oo la iskuba bedeli karo ay diyaar kuu yihiin succession plan fiican aada leedahay marka taas waxay kaa caawinaysaa waktiga yarka oo kooban oo aad joogtid in aad qabatid shaqo micno u leh bulshada adigana lagugu soo xasuuso kaasina wuxuu ahaa faysal salaad oo hadda noqday guddoomiyaha jaaliyadda afrikaanka ee gobolka queensland horena u ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee isla gobolkaasi
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho